الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة انت كذب sida akhuuna farxaan uu tilmaamayba iclaankana lagu yani markaa lagu faafiyey mawduuceennan wuxuu ku saabsan yahay axkaamu ljanaa'is mawduuca markaa janaazadu ama axkaamta ay leedahay janaazadu waa mawduuc aada u ballaaran inuu yahay mawduuc ballaaran waxaad ku ogaanaysaa yani kutub alxadiid iyo kutubu alfiqh sida markaasi ay oga warramaan oo kutubta qaarkood waxay u soo arooriyaan ka kitaabin min alkutub kitaabu ljanaa-is bay usoo arooriyaan qaarkood waxay usoo arooriy usoo arooriyaan baabu ljanaa-is marka waa mawduuc runtii aada u ballaaran una baahan yani dhowr jalso si markaasi mawduucii waxyaabihii markaasi loo baahnaayo o dhan loo yani markaasi loo gugaaro waxaan tilmaami doonaa insha allahu tacaala wax kamid ah mawduuca hadii aan ku bilowno tacriifka janaa-is waxa la yidhaahdo sida markaa kutubta luqadu ay ku tacriifiyeen kelmadaasi waa jamac janaa-is waa jamcu janaaza jamcu janaaza janaaza lafdigaasna alimaam الnawowi raximah llahu tacaala wuxuu leeyahay mushtaqatun min janaza waxaa laga keenay lafdiga janaza ficilka janaza laga soo qaatay macnihiisuna uu yahay janaza shay shaygu markuu qarsoomo ayaa la yidhaahdaa shaygii janaza shay-u xaggaasi waa meesha laga soo qaatay lafdigan janaaza markay culimadu tilmaamayaan waxay yidhahdaan janaaza iyo jinaaza labaduba waa la isticmaalaa sida marka markaas ibnu asiir raximah llahu tacaala kitaabkiisa uu ku tilmaamay wuxuu leeyahay janaaza iyo jinaaza labaduba waa laba la isticmaalo weyi laakiin waxaa loo isticmaalaa laba macnoo kala duwan marka janaaza la yidhaahdo waxaa loo jeedaa meydka marka la yidhaahdo jinaazana waxaa loo jeedaa naxashka lagu qaadayo naxashka lagu qaadayo ayaa loo jeedaa sheekh ibnu cuthaymiin raximah allahu tacaala wuxuu sheegay macnahaas inuu yahay macno daqiiq ah yani in loo isticmaalo meydkii janaaza bilfatxi nacashkiina loo isticmaalo jinaaza bilkasri lianna sida la wada arkayo naxashka iyo meydka meydkaa sarreeya waxaana hooseeya naxashka hooseeya marka fatxadii waxaa loo isticmaalay meydkii oo janaaza waa meydkii baa loo jeedaa jinaaza marka la yidhaahdo la kasriyana waxaa loo jeedaa naxashkii marka waxaa ku sugan buu odhanayaa sheekhu macno daqiiq ah ayaa ku sugan san wada ogsoonahay waay wuxuu ina xasuusinayaa janaaza markii aada maqasho yani markaasi arrinkii la wada garanayay oo macruufka ahaa oo ahaa geeridii iyo markaasi mawdkii ayuu ina xasuusinayaa lianna janaazo hadday timaado yani qofkaasi waa qof dhintay waa qof dhintay oo meyd ah qof markaasi naxash lagu jiro haddii aad aragto waa qof dhintay geeriduna waa shay markaasi qof kastooo nool ayankan yani markaasi arrin markaa uu sugayo weeyaan si kastoo cumrigiisu u dheeraado ha noqdo mid yar ama ha noqdo mid weyn ha noqdo rag ha noqdo dumar waa shay markaasi noolo oo dhan markaasi ku dhacayo weeye rabbi baa qur-aanka inooga warramay meelo fara badan kullu nafsin zaa'iqatu lmowt wa inamaa tuwafawna ujuurakum yowma alqiyaamah faman zuxzixa cani innaari waudkila aljannata faqad faaz wama alxayaatu dunya ilaa mataacu lguruur allah wuxuu inoo sheegay naf kastaba markaasi inay geeridi dhaminayso kullu waa min alfaad alcumuum wax ka baxaya ma uu jiro naf kasta waxayda dhaminaysaa geeri wainamaa tuwafawna ujuurakum yowma alqiyaama waxaa laidin oofinayaa yani markaasi acmaashiini aada adduunka ama markaa la timaadeen ajarkoodii abaalkoodii aakhara aad ku helaysaan faman zuxzixa cani innaari wa udkila aljannata faqad faaz qofka laga dheereeyo naar janno la geeyo yani markaasi qofkaasi waa liimaanay wama alxayaatu dunya ilaa mataacu lguruur ilaa saddex mawdic ayay markaasi aayaddaas kullu nafsin daa'iqat lmowt ku soo aroortay qur-aanka wuxuu kaloo alla inoo sheegay in markaasi meel aan lagaga baxsanayn geeri oo qofka is yidhaahdaa bal geeridii in muddo ah bal markaasi meelo kale ka qabo inuusan baxsan karaynin oo geeri marka aan laga baxsan karayn alla wuxuu inoo sheegay qur-aanka aynamaa takunuu yudrikum lmowt walow kuntum fii buruujin mushayada meel kastoo aad ku sugan tihiin geeridii waa in haleelaysaa xitaa haddaad guryo dhaadheer aada kortaan oo la adkeeyey kama baxsanaysaa cid ka baxsanaysaa ma ay jirto ambiyadii ilaahay oo ahaa yani khiiratu khalqihi khalqigiisa kuwa ugu khayrka badnaa ayaa markaa la kulmay rabbi subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu inoogu sheegay wamaa jacalnaa libasharin min qablika alquld afa in mitta fahum alkhaaliduun yani markaasi nebi maxamedow qof kaa horreeyey oo waaray ma jirin haddaad adigu dhimatay oo adigu aad dhimanaysid yani markaasi cidda noolaanaysa yani yay noqonaysaa mar hadday dhinteen yani dadkii ilaahay markaa uu khalqiga ka doortay oo rusushii iyo ambiyadii ay dhinteen yani markaa ciddii ka sokaysay fa min baabi awla nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaa loo sheegay oo jibriil uu sheegay yani markaas inuu dhimanayo isagoo nool baa loo sheegay sida markaa xadiidka saxiixa uu tilmaamayo nabiga jibriil baa u yimid wuxuuna ku yidhi yaa muxamed cish maa shi'ta fa inaka mayit muxamedow intaad doonto noolow waa dhiman geeruun baa kaa dambaysa dayib waxbid man shi'ta fa inaka mufaariqu ciddaad doonta jeclow waad ka tegaysaa ciddaad doonta jeclow waad ka tegi maalin maalmaha ka mid a ayuunbaad ka tegaysaa waacmal maa shi'ta fa inaka majziyun bih waxaad doonta samee abaalkiisa waad arkaysaa marka nebi maxamed baa markaasi jibriil sidaas ku leeyahay cish maa shi'ta fa inaka mayit qof kastana khitaabka waa u yaala cish maa shi'ta fa inaka mayit qof kastow noolow geeruun baa kaa dambaysa gooray noqotaba marka yani nusuustu in badan bay ka warantay yani geeridaas nabigu calayhi salaatu wasalaam wuu dardaarmay in markaa xusuusta geerida la badiyo wuxuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam akfiruu min dikri haadimi ladaat nabigu waxaa u yimid calayhi salaatu wasalaam nin ansaari ah markaasaa wuxuu weydiiyey ayu lmu'miniina afdal mu'miniinta keebaa ugu wanaagsan keebaa ugu fadli badan ayuu weydiiyey ninka ansaariga nabigu wuxuu ku yihi calayhi salaatu wasalaam axsanuhum khuluqaa midka ugu akhlaaqda wanaagsan ayaa ugu fadli badan wuxuu kaloo weydiiyey ayu lmu'miniina akyas dadka yaa ugu caqli badan wuxuu nabigu ku jawaabay calayhi asalaatu wassalaam aktaruhum lilmowti dikraa yani markaasi midka xusuusta geerida badiya kaasaa marka ugu caqli badan maadaama geeridii yani ay sugayso oo laazim ay tahay uusan ka baxsanayn si kastoo cumrigiisu u dheeraado qofka markaa geeridaasi ku talagelaya oo acmaal marka anfacaysa diyaarsanaya qofkaas weeye midka markaasi mu'miniinta ugu caqliga badan intaa haddaan kaga gudubno nusuusta markaas tilmaantay geerida iyo markaasi inay tahay arrin laabud ah oo qof kasta la kulmayo inta badan qofku intusan dhiman dadka qaalibkoodu yani markaasi waxay soo maraan xanuunay soo maraan yani geeridu midna waa faji ah waa kado oo qofkii yani markaasi lama filaan ah ayao la kulantaa dadka qaarkoodna xanuunay soo maraan oo mudday xanuunsadaan qofkaa marka yani xanuunsanaya waxyaabaha ay tahay inuu markaasi la yimaado ayaan wax ka tilmaamayna waxaa kamid a yani markaa qofkaa xanuunsaday inuu ku raali noqdo ilahay wuxuu u qadaray yani xanuunku wuxuu ku yimid biqadaa illaahi wa qadarih wax ka baxsan ma uu jiro ilaahay qadihiisa iyo qadarkiisa nabigu calayhi asalaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay xadiis saxiixa cajaban liamri lmu'min ina amrahu kullahu khayr waxaa la yaab leh qofka mu'minka arrinkiisu la yaab buu leh arrinkiisa oo dhan waa khayr walaysa dalika liaxadin ila lilmu'min arrinkaasna qofka mu'minka unbaa leh cid kale oo arrinkaa la wadaagtaa may jirto wuxuu nabigu yihi calayhi asalaatu wasalaam in asaabathu daraa in asaabathu saraa shakara fakaana khayran lahu yacni qofkaasi mu'minkaa haddii uu helo wax ka farxiya hadduu helo ilahay buu umahadnaqaya ilaahaygii siiyey waxaa yani ka farxiyey ayuu umahadnaqaya fakaana fakaana khayran lah arrinkaasi khayr iyo wanaag ayuu markaa ka helaya wuxuu kaloo nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam wain asaabathu daraa sabra fakaana khayran lah haddii dhib uu asiibo oo dhibaato ay ku dhacdaan wuu ku sabrayaa khayr buuna ka helayaa marka mu'minka ayan baa arrinkaa leh in markaasi xaalatu dur iyo xaalatu saraa labaduba markaasi wanaag iyo khayr uu helo waxyaalaha laga doonaya qofka mariidka oo xanuunsan waxaa ka mid ah inuu malaha wanaajiyo oo ilaahay uu ka malaysto wax wanaagsan xanuunka yani markaa ilaah baa keenay wuxuuna ilaahay u keenay xanuunkan liamrin yaclamu arrin uu og yahay waxaa laga yaabaa xanuunka qofka ku dhacay inuu khayr u yahay adigu ma ogin maxaa khayr ku ah adigu ma ogin laakiin allihii ku abuuray oo adduunka ku keenay isagaa markaasi qof kastaba waxa ku habboon isagaa markaasi ogaansho badan marka xanuunkan qofka ku dhacay waxaa laga yaabaa inuu khayr u yahay wuxuu khayr ugu noqon karaa yani markaasi macaasi badan oo qofkan uu ku dhacay in markaa lagaga nadiifinayo si markaa jannadii uu u galo biduuni yani markaasi dembin su jannadu markaa u galo marka khayr bay u tahay dunuubtii yani markaa u sababi lahayd in adduunka markaasi lagaga sii dhameeyo oo lagaga sii nadiifiyo khayr bay u tahay waxaa dhici karta in markaasi darajaad uusan heleen oo camalkiisa uusan gaarsiiyey inuu ku helo bisababi hadihi alamraad xanuunadaa ku dhacay inuu markaasi ku helo nabiguna wuxuu inoo sheegay calayhi asalaatu wasalaam ashaddu nnaasi bala'an alambiyaa uma alamhal faalamhal dadka waxaa ugu dhibaato badan ambiyada markaad qur-aanka akriso in badan waxaad arkaysaa yani markaasi markuu ilaahay ka warramaya nebiyaashiisa dhibka la soo mariyey qaarkood waa la dilay nabiyullaahi zakariye iyo yaxyaa waa la dilay nabiyullaahi ibraahim dab baa lagu riday nabiyullaahi yani markaa maxamed waa la sixray yani ambiye kale imtixaano kale ayaa markaas soo maray marka imtixaankaasi culimadu waxay leeyihiin laba mid buu noqonayaa qofkan waxaa ku dhacaya imaa dunuub uu galay ayaa markaasi lagaga nadiifinaya wa imaa darajaad markaa uusan camalkiisa ku heleen ayaa markaa lagu gaarsiinaya marka waxaa la doonaya qofku inuu malaha wanaagsado yani markaasi xanuun marku ku dhaco inuusan rabbigii malakun uusan ka malaysanin nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay xadiidka saxiixa ah laa yamuutana axadukum ilaa wahuwa yuxsinu danna billahi tacaala yuusan dhiman miskiin isagoo markaa rabbigii malo wanaagsan ka malaysanaya mooyaane yani inuu janno geeyo inuu u naxariisto inuu ugu dambi dhaafo yani markaa xanuun ku dhacay isagoo malo wanaagsan malaysanaya mooyaane si kale yuusan ku dhiman waa inuu qofku yahay mid ku sugan bayna alkhawfi waalrajaa khawf cabsi uu markaa ka cabsanayo macaasidiisii iyo dunuubtiisii inay u sababaan naarta iyo raje markaa uu rajaynayo naxariista ilaahay iyo markaa jannadiisa waa inuu udhexeeya nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu usoo galay nin dhalinyaro ah oo markaa xanuunsanaya oo calaamaadka geeridu ay ka muuqdaan wuxuu nabigu ku yihi calayhi salaatu wasalaam seeb maxaa dareemaysaa buu yihi maxaa dareemaysaa wuxuu yihi wallahi ya rasuula allah inii arju llah wa inii akhaafu dunuubi ilahay baan rajaynaya jannadiisa iyo nicmadiisa waxaana ka cabsanayaa markaa dunuubtayda nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam laa yajtamicaani fii qalbi cabdin fii mili hada almarad aw fii mili hada almawqin kuma kulmaan qof mu'mina mawqinkan oo kale iyo meeshan oo kale ilaa actaahu allahu maa yarjuuh wa ammanahu mima yakhaafuh yacni xaalkan oo kale qofay geeridii iyo nafsi ay hayso qofka markaasi ilaahna rajayn ka rajaynaya jannadiisii inuu geeyo kana cabsanaya dunuubtiisi naar inuu ku galo yacni ma uu jiro qof malahaasoo kale iyo arrinkaasoo kale ku sugnaada ilaa ilahay wuxuu siiya wax uu rajaynayo wuxuuna ka badbaadiyaa waxa uu ka cabsanayo marka qofku waa inuu malaha ilaahay markaasi u wanaajiyaa oo ilaahay markaa uu ka maleeyaa wax wanaagsan xadiisu qudsi alla wuxuu inoogu sheegay ana cinda danni cabdii bi falyadunna bi maa shaa anuu addoonkayga malihiisa agtisaan ku sugana wuxuu doono markaa ha iga malaysto wuxuu doono ha iga malaysto marka ilaahay wanaag baa markaa laga laga fishaa oo laga malaystaa xumaana ilahay markaa lagama malaysto waxyaalaha qofka maridka laga doonayo waxaa ka mid ah si kastoo markaa xanuunkiisu u darnaado inuusan jeclaysan in nafta laga qabto si kastoo xanuun markaa ugu dhaco si kastoo xanuunkiisu u dheeraado inuusan markaa jeclaysanin in markaa nafta laga qabto wuxuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam qofkiin yuusan tamanin yuusan jeclaysan geeri haddii laakiin laabud ay noqoto oo markaasi inuu geeri ilaahay weydiisto ay laabud noqoto laga maarmaan ay noqoto ha yidhaahdo allahuma axyinii maa kaanat alxayaatu khayra lii watawafanii ida kaanat alwafaatu khayra lii ilaahu markaasi inooleen inta noloshu markaa ay khayr ii tahay dayib waxaad i ogsataa markaad aragto in markaasi geeridu khayr markaa ay tahay ilaah baa og markaa ay yani geeridu khayr kuu tahay iyo markaa ay markaa noloshu khayr kuu tahay waxaa laga doonayaa qofku yani markuu dareemo in xanuunkiisu culus yahay in markaasi xuquuqda lagu leeyahay uu markaa iska gudo xuquuqda hadday yihiin kuwa markaasi dad uu ka qaatay oo dad marka ay ku leeyihiin iyo hadday yihiin markaasi xuquuq kaleba inuu qofku iska gutaa inuu xuquuqda qofkaasi inuu gudaa deymo lagu leeyahay hadday yihiin deymihii inuu iska bixiyaa dad markaasi uu dhib u geystay hadday jiraan inuu markaa ka dalbo inay casiyaan haddii markaasi ay jiraan kuwa markaa uu wax ka sheegay ama xantay ama maal ka qaatay inuu markaasi wixii markaasi dadkaasi ay ku lahaayeen inuu markaasi u celiyo taasi marka waa waxa laga doonayo qofka yani xanuunsanayo waxyaalaha laga doonayo wey qofka markaa la jooga qof ay geeri ku timid qofka la jooga maxaa laga doonayaa in badan bay dhacdaa yani markaasi qofka isagoo qof la jooga inay geerida ku timaado oo nafti markaasi laga qabto maxaa laga doonayaa qofkaasi waxaa laga doonayaa inuu u laqino tawxiidka nabigu calayhi salaatu wassalaam xadiidka saxiixa wuxuu noogu sheegay laqinuu mawtaakum laa ilaaha ila allah yani kuwiina dhimanaya u laqina tawxiidka maxaa laga faa'iidayaa nabigu ala noo sheega calayhi salaatu wassalaam man kaana aakhiru kalaamihi laa ilaaha ila allah dakala aljanna qofka kelmadda oo ugu dambaysa oo ka soo baxda ay noqoto laa ilaaha ila allah kelimatu tawxiid qofkaasi waa min ahli janna waana calaamad tusinaysa qofkaasi in markaasi noloshiisii wanaag loogu khatimay waa waa min yan waa min xusni khaatima min xusni khaatima bay ka mid tahay oo waxaa jira waxyaalo fara badan oo culimmadu ay sheegaan oo tusinaya qofkani in markaasi nolol wanaagsan yani markaasi inuu kaga tegay adduunyada waxaa ka mida tawxiidka inuu ku dhinto wuxuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam adeerkiis markay geeridu kusoo xaadatay wuxuu ku yihi yaa can qul laa ilaha ila allah kalimatan uxaaju laka biha cinda allah adeer waxaad dhahdaa laa ilaha ila allah kelmad ilahay agtii aan kaaga doono adeerkii nabigu aada buu nabigu jeclaa oo markaasi wuxuu jeclaa inuu markaa mumin noqdo oo tawxiidka uu qaato adeerkii nabiga ku kari waayey wuxuu ku dhintay cala alkufri wuxuu dhintay isagoo leh huwa calaa millati cabdilmualib wuxuu ku sugan yahay diintii cabdilmualib ayuu dhintay laakiin nabigu wuxuu la jeclaa calayhi salaatu wasalaam inuu muslim noqdo oo kelimatu tawxiid uu ku dhawaaqo inaka laa tahdii man axbabta walaakina allah yahdii man yashaa allah wuxuu ku yihi isagoo la khitaabaya nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam cidda adigu aad jeceshahay ma hanuunin kartid laakiin ilaah baa hanuuniya cidda markaa hanuun uu la doono saas oo kale nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu soo maray nin markaa geerihu iyo naftu markaasi ay hayso ayuu soo booqday oo ansaari ah wuxuu ku yidhi yaa khaal qul laa ilaaha ila allah abdi waxaad dhahdaa laa ilaaha ila allah dheh marka waxaa laga doonayaa qofka la jooga qofay geeri kusoo xaadirtay inuu tawxiidka u laqino tawxiidka inuu u laqino ayaa la doonayaa fadliga iyo wanaagga laga helayana waa tilmaanay oo qofkaasi markaa loogu khatimo kelmadaasi waa min ahli ljanna man kaana aakhiru kalaamihi laa ilaha ila allah dakala aljanna saa darta culimadu waxay yidhahdaan qofku intuu nool yahay kelmaddaa waa inuu badsadaa kelmadaasi وينو aad ugu celiyaa laa ilaaha ila اllah kelima tawxiidka waynu badiyaan lanna qofku yani wixii markaas caado u ahaa markii uu caafimaadka qabay ayaa markay xaaladiisu adkaatana carabkiisu ku dhawaaqaa marka kelmadaasi qofku waa inuu badiyaa yani markaasi fi fi yani markaasi fi marka uu joogo suuqiisa iyo markuu gurigiisa joogo iyo mar habeen iyo maal iyo xilli kastaba kelmadaasi waynu ku celceliyaan waxyaala laga doonaya waxaa kamid ah qofkaasi qofka la jooga in markaasi yani markaa indhaha u laabo sida xadiidku markaa inoo tilmaamay yani marka qofka naftu ay ka baxayso indhihiisu way taagmaano yani indhuhu waxay raacaan naftay raacaan sida xadiidku inoo sheegaya ina ruuxa idaa qubir tabicahu basar yani nafta marka la qabto indhuhu way raacaan marka waxaa la doonayaa yani markaa qofkaasi qofka la joogo waxaa laga doonaya inuu markaa indhaha isugu laabo qofkaasi ayaa laga doonaya waxaa kaloo laga doonaya inuu uduceeyo inuu uduceeyo nabigu calayhi salaatu wasalaam saxaabigii la ohan jiray abu salama markay naftu ka baxaysay nabigu wuxuu ugu duceeyey ducadan allahuma kfir liabi salama warfac darajatahu fi lmahdiyiin waklufhu fi caqibihi fi lgaabiriin waqfir lana walahu ya rab alcaalamiin wafsix lahu fii qabrih wanawir lahu fiih wuxuu nabiga ugu ducaynayey calayhi salaatu wasalaam ducadaas ilaahu markaa u dhaaf yani markaasi abi salaam alla u dhaaf oo darajadiisa markaasi kor u qaad oo markaasi annaga iyo markaasi asagoo alla u dhaaf qabrigiisa alla u waasici oo markaa u nuuri saasuu nabiga ugu ducaynaya calayhi salaatu wasalaam waxyaala laga doonaya waxaa ka mid ah qofka la jooga qofkaas markaasi naftu markaasi ay ka baxay yani ka baxayso inuu markaasi qofkaasi mare ku dego inuu markaa sirkiisa inuu qariyo ayaa laga doonaya sida markaa uu tilmaamaya xadiiska saxiixa caaisha radi allahu canha waxay sheegtay waxay tiri nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam markii la oofsaday sujiya xiina maata bisawbin xadira markii nabigu nafta ka baxday waxaa lagu daday mara markaasi sawbu xadira waa dharka yamanta laga keeni jiray ayaa nabiga lagu daday bay tiri caaisha radi allahu canha marka waxyaalaha looga baahan yahay ayay kamid tahay waxaa kamid a waxyaalaha markaa looga baahan yahay in si dhaksaa markaa qofkii loo diyaariyo waxyaali u baahnaa mayritaankiisii yani kafantiisii iyo markaasi salaadiisiiba in markaas si dhaksaa loo diyaariyo wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka saxiixa inoogu sheegay asricuu biljanaada janaazada la degdega fain taku saalixatan fakhayrun tuqadimuunaha ilayh hadday tahay mid wanaagsan naftani iyo gee yani markaa qofkan dhintay haddii u yahay qof wanaagsan fakhayrun tuqadimuunaha ilayh qofkaasi waxaad u keenaysaan markaasi aada u dadejinaysaan khayr wain taku siwa dalik fasharun tadacuunahu can riqaabikum haddii laakiin uu yahay qof markaasi xun shar iyo xumaan baad markaasi ka ridaysaan marka waa in lagu degdegaa oo loo degdegaa in markaa qofkii lala degdego oo qabrigiisii loo dedejiyo inaan lala sugin cid markaasi meel kale ku maqan inaan lala sugin oo dad baa waxa ay caado ka dhigteen markay maqnaa heel baa dhintay inay yidhahan yaan la aasi waan soo socdaa intaan ka imaanayo yaan la aasi sida saxda laakiin waxa weeyaan in markaasi lala dhaksado oo lala degdego weeyaan waxaa ka mid a waxyaalaha laga doonayo qofkaas in markaa haddii dayn lagu leeyahay markiiba laga bixiyo markiiba in laga bixiyo nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiixa wuxuu inoogu sheegay qofka shahiidka ah qofka shahiidka ah in markaasi loo dhaafo dembigiisii oo dhan loo dhaafo laakiin dayn inaan loo dhaafaynin wax alla waxay qofkaasi uu sameeyey waa loo dhaafaa ila dayn yukfaru lishahiidi kullu dembin ila dayn waxaa loo dhaafaa shahiidkii wax alla waxay markaasi ka dhacay oo dembi ah yani markaa dayn mooyaane xadiid kale wuxuu tilmaamayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi nafsu lmu'mini mucallaqatun bidaynih xataa yuqdaa canhu qofka mu'minkaa naftiisu waxaa loo xabisayaa oo loo haynayaa yani markaasi dayntiisa ilaa markaa laga bixiyo marka qofkii camalkiisi maxbuus buu noqonayaa qof la haysto ayuu noqonayaa nabiguna sala allahu alayh wasalam waxaa caado u ahayd waxaa caado u ahayd markii hore qofka haddii la dayn baa lagu leeyahay inuusan ku tukan yani bacdu saxaaba markii la keenay waxaa la sheegay in lagu leeyahay laba diinaar wuxuu nabigu yihi sal ly slam ku tukada axadu saxaaba ayaa wuxuu yihi anaa ka bixinay ya rasuul allah markaasuu nabigu ku tukaday calayhi salaatu wasalaam marka dayntu qofka camalkiisa waxay ka dhigaysaa maxbuus bay ka dhigaysaa qof marka waa inuu ku dadaalaa dad badan arrinka waa fudaystaa arrinkaasi way fudaystaa marka in la fudaysto maaha marka sidaa u dhintaba waa in markaasi ciddii dayn ku lahayd waa in dayntiisii la siiyaa si marka qofkaasi uusan maxbuus ku noqon camalkiisii waa in markaa lagu dadaalaa waxaa laga doonayaa dadka markaa laga dhintay oo qofkani uu ka dhintay dhowr arrimood baa laga doonayaa waxaa laga doonayaa kow inay sabraan inay sabraan musiibadaa ku dhacday geeridu markaasi waa musiibo sida marka ilaahay uu qur-aanka noogu sheegay fa asaabatkum musiibatu lmowt yani markaasi waa musiibo musiibadaa markaa ku dhacday waa inay ku sabraan yani sabarkaasi waxay ku helayaan ashar fara badan alla qur-aanka wuxuu inoogu sheegay walanabluwannakum bishayin min alkhawfi waljuuci wanaqsi min alamwaali walanfusi walhamaraat wabashir asaabiriin waxaa markaas laydinku ibtilaynaya oo laydinku imtixaamaya yani markaa cabsi iyo baahi iyo markaasi maalkii oo nuqsaama naftii oo dhimata yani markaas yani beerihii oo markaasi aan soo bixin arrimaha markay dhacaan iyo dhibaatada markay ku dhacaan qofka waxaa laga doonaya muslimka inuu sabro alla wuxu wabashir isaabiriin arrimaha markay dhacaan cidda ay ku dhacday oo markaas sabra u bishaaray kuwaas wabashir isaabiriin maxay leeyihiin saabiriintaas maxay odhanayaan aladiina idaa asaabathum musiiba qaaluu ina lilahi wa ina ilayhi raajicuun waa kuwasaa odhanaya weyi ina lilahi yani anaga ilah baana leh wa ina ilayhi raajicuun xaggiisaan u laabanaynaa alla wuxuu ulaaika calayhim salawaatu min rabbihim waraxma kuwa sidaa odhanaya xagga alla waxaa oga sugnaatay salawaat yani markaasi ammaan bay xagga alle ka leeyihiin ulaaika calayhim salawaatu min rabbi waraxma iyo naxariis wa ulaaika hum almuhtaduun kuwaasaana kuwa xanuunsan marka waxaa la doonayaa qofku inuu sabro yacni xanuunka ay leedahay yani markaasi masiibadu in qofkii markaasi aysan ku keenin inuu ku hadlo waxyaala aan fiicnayn sabirkuna yani markaa midka ajarka lagu helayo waa midka marka ugu horeyso masiibadu qofka ay ku dhacdo sabirka qofka uu sabro weeye nabigu calayhi salaatu wassalaam wuxuu soo maray qof dumar ah oo markaas ilmo uu ka dhintay oo qabrigiisii dul fadhida oo halkaa markaa ka baroranaysa wuxuu nabigu ku yihi calayhi salaatu wassalaam ittaqi illaha wasbiri ilaahay ka cabso oo sabir ayuu ku yidhi waxay ku tihi ilayka canii ilayka canii fa inaka lam tusab bimusiibatii orad ay dhaaf bay tihi waxa igu dhacay kuguma dhicin nabigu waa isaga tegay calayhi salaatu wassalaam mar dambay u timid maysan garanayn nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam mar dambay u timid waxayna u sheegtay inaysan garanaynin wuxuu nabigu ku yihi alayhi salaatu wasalaam inama asabru cinda sadmati ula sabirka markaa ajarka lagu helayo waa midka la sabro marka ugu horeyso qof markaa dhibaatadu ay ku dhacdo markaasaa la doonaya xanuunkaasi yani qofku uu dareemayo in markaasi uu dul qaato laakiin qof yani intuu wuxuu doono ku hadlo oo wuxuu doono u sameeyo markuu soo gaalo inuu yaho haddaan ka sabrayaa kaasoo kale asar laguma helayo waxaa kaloo laga doonayaa dadka markaasi ay ku dhacday geeridu in markaasi ay istajactagaan oo yidhahdaan inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun sida markaasi aayaduba ay markaa inoo tilmaantay waxaa kaloo laga doonayaa inay ducadan ku ducaystaan allahuma ajurnii fii musiibatii wakhluf lii khayran minha yani ilaahw iga ajarsii musiibada igu dhacday bedelkeedana yani markaasi wax ka khayr badan alla u igu bedel umu salama radia allahu canha waxay leedahay markii zawjkaygii abu salama markuu dhintay ayaa waxaa laygu yiri yani markaasi ducadaa ku ducayso allahuma ajurnii fii musiibatii wakhlufnii khayran minha marka allahuma ajurnii fii musiibatii waan iri bay tiri ilaahw iga ajarsii musiibada igu dhacda laakin wakhlufnii khayran minha wax ka fiican igu bedel yani markaasi waan orin kari waaya bay tiri lana abu salama cid ka fiicanoo laygu bedelayo ismaan lahayn wayba tirtaaba kadibna waan iska ilami allahuma allahuma ajurnii fii musiibatii wakhlufnii khayran minha ilahay wuxuu igu bedelay bay tir nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo waxay ka mid noqotay min zawjaati nabiyi calayhi salaatu wasalaam waxyaalaha muxaramaadkaa oo dadka qaarkood ay sameeyaan waxaa ka mid ah baroorta ka mid ah oo marka yani marka qofkii uu dhinto inay ku dul baroortaan dumarkaana u badan yani markaas maadaama musiibadii aysan xamili karaynin waxaa ku badan inay markaa ay baroortaan oo waxyaala markaasi aan ficlana sharciga markaa khilaafsan ay ku hadlaan nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay ina almayita yucadab bibacdi bukaa'i ahlihi calayh maydka waxaa loo cadaabaa oohinta iyo baroorsay u barooranayaan ahalkiisu ayaa loo cadaabaa xadiid kale wuxuu tilmaamayaa ina almayita la yucadabu bibukaa'i lxay yani qofka meydka waxaa loo cadaabaa qofka nool oohinta u ooyayo qofkan barooranaya wuxuu isleeyahay yani qofkii kaa baxay markaas u murugo ayuu isleeyahay laakiin dhib buu usoo jiidayaa culimadu waxay isweydiiyeen sababtu maxay tahay yani qofkaas si loogu cadaabayo qofkaa dhintay sababta loogu cadaabayo qofka nool oohinta ooye maxay culimada qaar waxay yidhaahdeen yani waa qofka yani markaas sii dardaamay oo yii markaa dhinta halay baro qofkaas weeye qofka marka loo cadaabay laakiin qofka asagoo aan war ka haynin in loo soo bararo doono oo aan sii dardaarmin haddii loo bararto yani kaas kuma dhacayo xadiidka laakiin midka ku dhacayo waxaa weeyaa qofka isagoo og in loo barooranayo oo wuxuu ku yaqaana qaraabadiisa in badanna uu arkay inay baroortaan markay cidhibato ama asagaa dardaarmayba siday samayn jireen yani markaas nimankii carabta waxay samayn jireen yani markaas inay yidhaahdaan marka u dhimanayo ha lai soo baroorto oo dharka ha lai jeexjeexo oo ha la isheego ha la isheegsheego idaa ana mitu fadcini bimaa ana ahluhu washarkii calaya aljayba yabnata macbadi ninka loorasha arafa wuxuu la dardaarmayaa inanu adeer u ahaa wuxuu leeyahy markaan dhinto wixii aan ahaa magacayga sheeg sheeg buy jeebka iyo maryahana jeex jeex maryahana jeex jeex kaas oo kale asagu marka gaalibu ku dhintay yani kuwa noocaasoo kaloo dardaarmaya xadiidkan ayaa markaasi ku rumoobaya in marka loo cadaabaya isagoo qabriga ku jira in loo cadaabaya intaasi markaan intaan kaga nimaano waxaan u gudbaynaa yani maydkii haddii markaasi naftu ay ka baxday waxaa loo baahan yahay in maydkii la diyaariyo in maydkii la diyaariyo si markaa loo aaso waxay ka bilaabanaysaa marka camalkiisu iyo shaqada markaa la qabanayo mayritaankiisa ayuu ka bilaabanayaa mayritaankiisa ayuu ka bilaabanayaa marka la mayrayo yani maydka inta aan markaa la bilaabin mayritaanka awalan waa in dharka markaasi dharkii horay markaasi uu jisay waa in laga bixiya ibnu qudaama raximah llahu tacaala wuxuu odhanayaa wayustaxabu khalcu siyaabi lmayit maydka dharkii in laga bixiyo ayaa markaa mustaxab ah sababtan waxaa weeyaan lianlaa yakruja minhu shayun yufsidu bih yani si markaa qofka aysan oga soo bixin wax dharkii wasakeeya marka dharkii in laga saaro marka hore waa midda labaade qofkii haddii markaasi sida la yaqaano marka caada ah qofka waxaa loo seexiyaa qadaad qadaad baa loo seexiyaa in intaan mayritaanka lagu bilaabin in lasoo yar fadhiisiiyo fadhi caadiya maaha meel maxaa la keenaya calooshiina markaa waa la kuujinaya si markaa calooshii wuxuu ku jiray oo soo bixi lahaa ay usoo baxaan waa intaan mayritaanka lagu bilaabin weyi wixii markaasi caloosha ku jira markay dibadda yimaadaan markaasa waxaa la bilaabayaa in wixii laga nadiifiyo in wixii laga nadiifiyo oo sabiileynkii ayaa marka alqubul wadubur in markaasi qofkii intuu soo qaato qufaazay ama galofis yani markaas soo qaato yani markaasi uu ka nadiifiyo xaalka noocaasana yani qofkaasi laga nadiifinayo cawradu waa inay tahay mastuura cawradiisu waa inay qarsoon tahay marka qofkaasi loo isjeynayo oo laga laga nadiifinayo saxaradii iyo kaadadii cawradii waa inay asturan tahay qofka markaa ka nadiifinayo ka mayrayana waa inuu qufaazayn markaa soo qaataa qufaazayn waa inuu soo qaataa inuu taabto qofka cawradiisii waa shay xaaraan markaa shay la ogol yahay yani markaas maaha markuu yani markaa u isjeeyo oo labadii mawdic u nadiifiyo wuxuu bilaabayaa markaa inuu u weyseeyo weysadii caadi ahayd oo qofku markaasi uu weysan jiray ayuu markaa u weysiinayaa wuxuu ka bilaabayaa inuu markaa gacmaha inuu u mayro awalan gacmihii markuu mayro yani markaasi uu ku xujiyo yani markaa wejigii intaan weji uusan mayrin yani markaasi waa inuu ilkigii iyo sankii iyo intuu maraqoyo soo qaato waa inuu sankii iyo markaasi ilkihi markaasi nadiifiya leanna waxaa laga yaaba haddii markaas uu biyo ku shubo inay markaasi xagga dambe ka yimaadaan marka dariiqada fiican waxa weeyaan in maraqoy inta lasoo qaado sankii laga nadiifiyo wixii kaga jiray afkii iyo ilkihiina markaasi laga nadiifiyo booskii madmadada iyo istinshaaqi weeyaan sandaartii iyo luuqashadii booskoodii weeyaan maradaa markaa qoyan oo nadiifka ah ayaa markaa lagaga nadiifinaya kadibna waxaa la mayrayaa wejigiisii ayaa la mayrayaa labadii gacmood midigtii tii midig iyo tii bidix waxaa la mayrayaa labadii adin waysadii caadiga ahayd oo markaa la yaqaanay ayaa loo weysiinaya marka waysada markaasi lagu dhameeyo yaa qofku wuxuu soo diyaarsanayaa biyihii markaa qofka loogu mayli lahaa biyihii loogu mayli lahaa ayuu soo diyaarsanayaa biyahaasi waxaa la socda yani markaasi sidri ama gobka caleentiisa ayuu markaa soo qaadanaya hadduu waayana shay kaloo markaa munadif ah ama markaa shaambo ha noqdo ama wax kale ha noqdo waxaa la doonaya wax qofka nadiifiyaa la doonaya wax nadiifiya ayaa la doonaya marka wuxuu soo qaadanayaa munadifkana waa soo qaadanaya biyihiina wuu diyaarsanaya marka qofkaasi uu markaasi ugu mayriyey wuxuu ka bilaabayaa madaxa madaxiisa ayuu qofka markaas si fiican u mayraya hadday dumar ahaydna tima hadday lahayd timihii waa la furfuraya timihii waa la furfurayaa waa la mayraya marka la mayro timihii yani markaasi iyo madaxii oo dhan timahaasi waxaa looga dhigayaa yani markaasi saddex qaybood ama saddex sidac baa looga dhigayaa haddii markaa timuhu ay yihiin timo badan waxaa kaloo lagu xujinayaa marka madaxa la mayro dhanka midig baa lagu xujinaya dhanka midig oo dhan ayaa markaa la mayraya marka la dhameeyo yani dhankii bidix ayaa lagu xujinaya sidaas ayaa waxaa ku dhamaystiran yani markaa mayrtaankii loo mayrayey qofka markaa dhintay hal mar kuma filna waxaa loogu celinayaa laba jeer saddex jeer afar saddex jeer yani markaa shan jeer toddoba jeer tira seer haddii laarku inuu u baahan yahay mar kastaba haddii laarku inuu u baahan yahay waa loogu celinaya inta la mayrayo hadday wax ka yimaadaan dib baa loogu noqonayaa markaasi in dib markaas loo soo mayro sabiileynka alqubur wadubur in markaa dib loo soo mayro haddii laakiin ay gu yani markaas ay istaagi waayaan ama saxaradii baa istaagi weyday ama kaali baa istaagi weyday ina waxay leeyihiin markaasi qutni ama suur ayaa maxalkii markaasi la saaraya si markaa wixii ay u istaagaan markaas waxaa yani markaa loogu celinayaa tiro seera saddex jeer yani markaa shan jeer toddoba jeer inta markaa ku filan waana siduu nabigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam dumarkii mayrayay inantiisa markay dhimatay wuxuu nabigu ku yihi calayhi salaatu wasalaam iqsilnaha alaaan aw khamsan aw sabcan aw akara min dalik waxaad maysaan saddex jeer ama shan jeer ama toddoba jeer ama intaa wax ka badan in ra-ytuna dalik waa haddii markaasi ay idin muuqato ood aragtaan inay u baahanta bimaa-in wa sidrin waxaad ku mayraysaan yani markaasi biyo iyo yani markaasi caleenta gurka haddii markaa la waayana shay kaloo markaa munadif ah saxaabiyadii markaasi wax ka mayraysa waxay umu cadiya waxay weydiisay yani markaasi ma witran ba ah tira dheer ba ah wuxuu nabigu yihi nacam wajcalna fi lakhiirati kaafuura aw shay-an min kaafuur waa tira dheer waxaana yeeshaa midda ugu dambaysa kaafuur ku dara wax udgoon yani markaasi ku dara marka sidaas ayaa loo mayraya qofkii toddobadaas jeer ama shantaas jeer ama saddexdaas jeer haddii yani markaasi wax ka yimaadaana saan sheegnay dib baa markaasi loogu noqonayaa in sabiileynkii dib loo soo mayro mayritaankiina dib baa loogu soo celinayaa laakiin marka la arko in arrinku adag yahay oo marka uusan istaagaynin xaalka noocaasa yani markaa waxaa la saarayaa wax markaa celiya ayaa la saaraya intaa waxaa ka timan yani markaasi raggii iyo dumarkii caruurtii dadkii waaweynaa intuba yani markaa kayfiyadaas ayaa loogu mayraya yaa mayraya marka qofkii raggii rag baa mayraya dumarkiina dumar baa mayraya waxaa laga soo reebayaa raggaasi haddii ilmayar uu yahay toddoba sano yani ka yar yani laba sano saddex sano afar sano ilaa toddoba sano wixii ka yar dumarku waa mayri karaa laakiin hadduu intaa ka weyn yahay yani markaas ma mayri karaan dumarkii waxaa lamid a yani markaa dumarkii haddii ay ka yar yihiin toddoba sano raggu way mayri karaan laakiin hadday ka weynaadaan dumar mooyaane cid kale ma mayri karaan ninku xaaskiisa wuu mayri karaa oo taa waa laga soo reebayaa addoontiisa wuu mayri karaa saas oo kale gabadhu ninkeeda way mayri kartaa iyo markaasi ilmaheeda yar way maydi kartaa marka taasina yani waa cidda markaasi maydka maydaysa weeyaan haddii qofku dhinto nin baa dhintay wuxuuna ku dhintay bayna nisaa dumar mooya cidkoo la joogtaa mala jirto ama qof dumaraa dhibatayo rag mooya cidkee lama joogto culimadu waxay leeyiin xaalkaasoo kale yani markaa yaman tayan baa loo samaynaya caradii iyo gebagabaysii ayaa loo samaynaya maadaama aysan suurtagal ahayn inay mayraan dumarkii ninkan ama raggii inay gabadhan mayraan qofkii lama aasayo biduuni wudu mar haddii markaa wudugii uu sugtoobi waayey waxaa la isticmaalaya turaabkii iyo gebagabaysi baa la isticmaalaya qofkii marka sidaas ayaa loo mayraya waxaa ku xigta mayritaankaas in qofkii la kafnaa ku xigta qofka haddii mayritaankiisa la dhameeyey camalka labaad oo ku xiga waxaa weeyaan in qofkii markaasi la kafno kafanta yani markaasi qofka marka la kafnayo awalan marada lagu kafnayo waxaa fiican oo fadli badan inay tahay mara markaasi abyad ah mara cad inay tahay baa markaasi fadli badan nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo sheegay xadiiska saxiixa ah yani dharkiina waxaad labisataan kuwa cad fa inaha min khayri siyaabikum wakaffinuu fiiha mawtaakum wuxuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam kulla bisa marka cadcad oo markaasi waa dharkiina kuwa ugu khayrka badan weeye kuna aasa oo kafan ooga dhiga kuwiina dhintay macnaheedu maaha haddii la waayo maro cad in qofkii aan la kafnayn marada cad waa midda markaasi afdalkaa weeye laakiin haddii la waayo maro cad yani markaasi maro alla maradii la helo maro kastaoo la helo waa lagu kafni karaa ha noqoto mid madow ama ha noqoto mid cad ama ha noqoto mid markaas cagaara wahaakada midab kasta markaa ay leedahayba yani haddii cadaan la waayo waa lagu kafni karaa laakiin midda cad waa midda markaa ugu fadliga badan weeyaan midda ugu fadliga badan weeyaan kafantaa marka waxaa fiican in markaa ay tahay yani markaa mara cad ayaa fadli badan waxaa kaloo yani markaasi la doonayaa maradu yani markaasi ragga dharka lagu kafnayo iyo dumarka kuwa lagu kafnayo culimada qaar way kala tafiiqiyeen oo waxay yidhaahdeen ninkii waxaa lagu kafnayaa saddex maro saddex maro ayaa lagu kafnayaa gabadhiina waxaa lagu kafnayaa shan waxay ka qaadanayaan xadiidka yani nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam markuu dhintay caaisha radia allahu canha waxay tihi kufina fi halaathati aswaabin biidin saxuuliya laysa fiiha qamiisun walaa imaama nabigu markuu dhintay calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu kafnay saddex maroo cadcad oo saxuul halkaa markaa laga keenay waa magaalo markaa ku taalla yaman qamiis iyo cimaamad midna kumaysan jirin fuqahadu marka waxay yidhaahdeen yani ninkii saddex maro ayaa markaasi ayay noqonaysaa in lagu kafno gabadhiina waxay noqonaysaa shan maro mid madaxa loogu xiro iyo mid markaasi yani markaa diric loo geliyo iyo yani markaa mid xagga hoose loo geliyo iyo saddex maro laba maro waa weyn oo xagga sare markaasi laga mariyo kafantaas qof yani kafnaya hadduu yahay qof markaasi shahiida hadduu yahay hadduu yahay qof marka xaajiya hadduu yahay asagu ma madaxa lama qarinayo madaxiisa waa laga ilaalinaya nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu la dardaarmayey yani saxaabadii markaas mayrayey ninkii dhintay isagoo markaa carafo taagan wuxuu nabigu ku yihi calayhi salaatu wasalaam igsiluuhu bimaain wa sidrin wakafinuuhu fi sawbayn walaa tuxanituuhu walaa tukhamiruuhu ra'sah walaa tukhamiruu ra'sah fainahu yubcau yawma alqiyaamati mulabiyan fainahu yubcau yawma alqiyaamati mulabiyan yani ku mayra biyo iyo sidri yani waxaa ku kafantaan labadiisa maro xanuun iyo wax isgun hamarnina madaxiisana ha qarinina fainahu yubcau yawma alqiyaamati mulabiyan maalinta qiyama waxaa la soo saaraya isagoo tarbiyeysanaya marka isaga madaxiisa waa laga ilaalinaya dadkii kale haddaba marka la kafnayo saddexdaa maro marka lagu kafnayo maryaha laku saaraya marka hore maryaha ayaa laku saaraya yani meesha qofka markaas lagu kafnayo haday tahay markaas meesha uu saarnaa waxaa la saaraya awalan maryihii oo fidsan saddexdii marada marka markaa meydkii lasu saaro waxaa marka hore s yaa lagu soo rogayaa maradii markaa xaggiisa soo xigtay tii labaad baa lagu xujinayaa tii saddexaad baa lagu xujinayaa sidaasaa markaas marihii saddexdii marood yani markaasi loogu qarinaya adimadii yani marka waxbaa lagaga xiraya xaggii horena waxbaa laga xiraya si markaa maradii aysan markaasi aysan ufaydmin taasna marka waxay noqonaysaa yani kafantiisii waxaa inoo haray mar haddii kafantiisii aan aragnay salaadii iyo qaadkii loogu tukanayay inta badan ashyaaan waa ashyaa markaa in badan dadka markaas ka waraya asal ay macruuf ka tahay salaadii waa la garanayaa oo in badan waa lagu tukaday yani markaa mayd waxay leedahay salaada janaazadu afar takbiirood afar takbiirood ayay leedahay in ka badan waa la soo wariyey takbiirada intaa ka badan waa la soo wariyey laakiin culimadu waxay leeyihiin ficilkii nabi maxamed oo ugu dambeeyey sal allahu alay wasalam uu sameeyey wuxuu ahaa afar takbiirood buu ahaa markii ku tukanaya ninkii la ohan jiray najaashi melikulxabasha nabigu calayhi salaatu wasalaam yani afar takbiirood ayuu takbiirtay marka marka lagu tukanayo yani qofkan maydka oo dhintay awalan qofku waa inuu niyeystaa ajarka markaa laga helayo waa inuu niyeystaa oo qofka ku tukada qof markaas mayd ah nabigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam inuu fadli weyn ka helayo wuxuu nabigu inoo sheegay man sallaa man sallaa calaa janaazatin falahu qiraat qofka ku tukadaa janaazo wuxuu leeyahay qiraat waman tabicaha xataa tudfan falahu qiraataan qofka la jooga qofkaa la aasayo ilaa markaasi laga aaso qofka la joogana laba qiraad buu leehay laba qiraad ayuu leehay qiraad kasta qadarkiisu waa buurta uxud oo kale bimacnaa ashar la eg buurta uxud oo kale ayuu qof ku helayaa xadiis kale wuxuu tilmaamayaa man ittabaca janaazata muslimin iimaanan waxtisaaban qofka u raacaa qof muslima janaazadiisa iimaanan waxtisaaban isagoo markaa asharna ilaahay ka sugaya rumaysan ilaahna rumaysan oo la joogaa ilaa markaa lagaga tukado oo dasmigiisa iyo aastaankiisa yani laga dhameeyo fainahu yarjicu min alajri biqiraatayn wuxuu la soo laabanayaa laba qiraad buu la soo laabanaya laba qiraad ayuu la soo laabanaya kullu qiraadin midlu uxud qiraad kasta xagga yani markaasi weynaanta wuxuu la mid yahay uxud oo kale buurta uxud oo kale waman sallaa calayha uma rajac qabla an tudfan qofka ku tukadaa oo kadib iska noqda ilaa markaasi intaan la aasin ka hor fainahu yarjicu biqiraad wuxuu la noqonayaa hal qiraad buu la noqonaya halkii qiraadna waa qadar yani markaas buurta uxud oo kale ah ayuu la noqonaya marka ajir waa in laga helayo ayuu xadiidkaa inoo tilmaamaya fadli weyn inuu ku yani ku jiro yani qofka lagu tukanayo saxaabada marka loo sheegay ajirka laga helayo waxay yidhahdeen laqad faradnaa qaraariid waxaanu isaga ciyaarnay qaraariid badan baanu isaga ciyaarnay haddiiba lagu helayo yani markaasi tukashadaasi qofka marka uu ku tukanayo waxaa laga yaaba inaysan qaadanba yani markaasi toban daqiiqo qofkaasi wuxuu la noqonayaa buurta uxud oo kale ashar lamida ayuu la noqonaya culimadu waxay yidhaahdeen haddii ay bataan janaa-istu oo masalan qofki waxaa wuxuu ku tukaday shan janaaza hal mar lasoo dhigay ama in ka badan baa lasoo dhigay asharku wuxuu noqonayaa yani markaa intaa in la buu noqonaya oo kiiba wuxuu ku helaya hal qiraad tukashada keliya weye hal qiraad bu hadday shan yihiin shan qiraad buu ku helaya toban hadday yihiin toban qiraad buu ku helayaa haddii uu la joogo ilaa markaasi laga aafayana yani markaasi labalaad ayuu markaa asirkiisu noqonaya sheekh ibn baas raximah allahu tacaala yani mar la weydiiyey yani markaasi arrintaas ama su-aasha ku saabsan waxaa la weydiiyey canman sallaa calaa khamsi janaa-is fahal lahu bikulli janaazatin qiraad qofka markaasi ku tukada janaazo janaazooyin shanoo qofka ku tukadaa mid kastaba ma ku helayaa yani markaasi qiraad ma ku helayaa wuxuu ku jawaabay narjuu lahu qaraariida bicadad aljanaa-is waxaan markaas u rajaynaynaa yani markaa inuu helo ajar la mid ah yani buurta uxud qof kastaba inuu ku helo ayaan u rajaynaynaa xadiiskii buu soo qaatay man sallaa calaa janaazatin falahu qiraat waman tabicaha xataa tudfana falahu qiraataan qofka yani markaa ku tukada mayd wuxuu leeyahay hal qiraad qofka markaa raacana ilaa laga aasana wuxuu leeyahay laba qiraad ayuu leeyahay marka mar kastay bataan janaa-istu ajarkuna waa sii badanaya ajarku waa sii badanaya qofka yani markaasi shahiidka isagu lagu tukan mayo qofka shahiidka ah laguma tukanayo nabigu calayhi salaatu wasalaam shuhadaa uxud wuxuu amray in la aaso ayib amarahum bidafnihim fi dimaa'ihim walam yugasaluu walam yusalli calayhim yacni dhiiggoodi baa lagu aasay lama maydhin lagumana tukan oo nebigu kuma tukan calayhi salaatu wassalaam marka iyagu yani dadkaa shuhadada ah ayagu markaasi lagu tukan mayo dharkoodana marka lagu aasaya kayfiyada marka loo tukanayo saan sheegnay waa afar takbiirood wey afar takbiirood weeyaan takbiirta koobaad qof markuu takbiirto yani awalan waxaa ka horeysa inuu niyeeyo inuu markaa tukanayo janaase tukanayo inama alacmaalu binniyaat wa inama likulli mri'in maa nawa marka waa inuu niyeeyaa inuu markaa meyd ku tukanayo markuu niyeeya kadib yatacawad billah yani markaasi wuxuu akrinayaa acuudu billahi min ashaytaan arajiim kadibna wuxuu akrinayaa faatixadii faatixada ayuu akrinayaa oo waxaa laga qaadanaya xadiidka laa salaata liman lam yaqra bifaatixati alkitaab salaad ooma sugnaan qofka markaasi faatixa aan akrin salaad ma leh marka waxaa laga bilaabayaa markuu tacawudka la yimaado wuxuu la imaanayaa faatixadii inuu akriyo faatixada markuu akriyo waxaa kaloo sunno ah inuu suurad kale sii raaciyo waxaa kaloo mustaxab ah inuu markaa suurad kale sii raaciyo saxaabadana qaar way ka suganta alxa yani markaasi wuxuu leeyahay alxa ibnu cabdillahi ibnu cawf wuxuu leeyahy waxaan la tukaday cabdullahi ibnu cabbaas ayaan ku daba tukaday markaasa wuxuu akriyey faatixo wuxuu kaloo akriyay suurad kale markaasuu la jahray ilaa uuna maqashiyey ayuu la jahray markii uu ka faaruqay salaadii ayaan weydiiyey markaasaa wuxuu igu yidhi sunnatun wa xaq waana sunno waana xaq weeyaan marka way bannaan tahay in markaasi faatixadii suurad kale la raaciyo way bannaan tahay haddii faatixada ku gaabtoomana waa gudaysaa oo waajibku waa faatixada weeye faatixadii hadduusan akrinin laa salaata liman lam yaqra bifaatixati alkitaab takbiirta labaad marka uu la yimaado marka uu takbiirto nabigu ku salinaya calayhi salaatu wassalaam salligii macruufka ahaa allahuma salli calaa muxamed wacala aali muxamed kamaa sallayta calaa ibraahima wacala aali ibraahima inaka xamiidu majiid salligii ayuu markaasi la imaanaya takbiirta saddexaad wuxuu markaasi u ducaynayaa maydka u ducaynayaa maydka ayuu u ducaynayaa ducooyinka weliba soo arooray ayuu ugu ducaynayaa wuxuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam idaa sallaytum cala almayit faaklisu lahu ducaa ducada markaasi waa in loogu dadaalaa weliba markaas si gaara loogu duceeyaa oo qalbiga kasoo fulaysa maadaama qofkana camalkiisa uu go-ay oo markaasi xag aakhare u aaday camalkiisna halkaa uu ku yani ku ekaaday yani markaa qofku waa inuu si aada ugu duceeya qofkaas ducooyinka soo arooray waxaa kamid ah allahuma اkfir lxayina wmayitina wshaahidina wagaa'ibina wasagiirina wakabiirina wadakrina waunfana allahuma man axyaytahu mina faaxyiya cala islaam waman tawafaytahu mina fatwafa cala liman allahuma laa taxrimna ajra walaa tunna bacdah allahuma اkfir lxayina wamayitina alla u dhaaf kaayaga nool iyo kaayaga dhib washaahidina wagaa'ibina kaayaga jooga iyo midka maqan wasagiirina wakabiirina midka yaga yar iyo midka yaga weyn wadakrina waunfana midka markaasi raggii iyo dumarkii labaduba allahuma man axyaytahu man axyaytahu mina kii aada noolayso annaga naga mid a faaxyihi cala islaam islaamnimo alla ku noolee waman tawafaytahu mina fatawafa cala aliimaan midkaad oobsatana allow imaan ku oobso allahuma laa taxrimna ajrah ilaw hanaga qadin ajarkiisa walaa tudilnana bacdah gadaashiina hana hana lumin marka ducadaas waa mastuura nabigu ka sugan tahay calayhi salaatu wassalaam waxaa kaloo soo arooray allahuma akfir lahu asagoo nabigu u ducaynayay saxaabi wuxuu nabigu yihi allahuma akfir lahu warxamhu wacaafihi wacfu canhu waakrim nuzulah wawasic mudklah waqsilhu bilmaai wاthalji wاlbarad wanaqihi min alkhaطaaya kama yunaqى athawb اlabyadu min addanas waabdilhu daaran khayra min daarih waahlan khayra min ahlih wazawjan khayra min zawjih waadkilhu ljannة waacidhu min cadaabi اlqabr wamin cadaabi الnaar allahuma akfir lahu alla u dhaaf qofkan meydka alla u dhaaf warxamhu alla u naxariiso wcaafihi alla caafi wacfu canhu alla caafi waakrim nuzulah alla masiqaadkiisa alla markaa wanaaji wawasic mudklah meesha uu gelayo qabriga alla u waasici waqsilhu bilmaai wthalji wlbarad alla ku mayr biyo iyo barad iyo markaasi barad baradku waa biyaha markaas soo dhaca ayagoo markaa barafka kadibna biyo caadiya noqda wanaqihi min alkhaaaya alla ka nadiifi yani markaa gafafka kamaa yunaqa thawb labyadu min adanas sida looga nadiifiyo marka marada cad wasakda waabdilhu daaran khayran min daarih alla ugu bedel daartiisa adduunka daarka khayr badan wa ahlan khayran min ahli reerkiisii reer ka khayr badan allo ugu bedel wa zawjan khayran min zawji yani markaasi xaaskiisii mid ka khayr badan allo ugu bedel waadkhilhu ljanna yani markaa allow jannada geli waacidhu min cadaabi alqabri allow ka nabadgeli cadaab alqabriga wa min cadaabi annaar saxaabiga xadiidka warinaya wuxuu yihi waxaan jeclaystay ninkaa nabigu u ducaynaya anigu inaan noqdo oo meydkaa markaa nabiga ku tukanayo oo sidaa marka ugu ducaynaya anigu inaan noqdo baan jeclaystay buu yihi waa duca markaa aad u qiimo badan weeyaan oo ay tahay qof marka inuu xifdiyo haddii marka uu yahay ilmo yar waxaa loogu ducaynayaa allahuma ijcalhu lana faratan wa salafan wa ajra taas waa markuu yahay qof weyn markuu yahay uu yihi laakiin ilmo yar hadduu yahay oo markaa isagu sabi ah waxaa loogu ducaynaya allahuma ijcalhu lana faratan alla farad nooga dhig faradku waxaa weye midka yani markaa qof kasii horeeya xoolaa intaan ceelka la geynin qofka ceelka oga sii horeeya ayaa farad la yidhaahdaa marka mid naga sii hormara allow nooga dhig allow salaf nooga dhig yani marka mid naga horeeya ilahu ajar nooga dhig waxaa kaloo loogu ducaynaya allahuma kfir liwaalidayhi warxamhumaa ilahu markaasi dembigiisa dhaaf labada waalid labadiisa waalid dembigooda dhaaf oo unaxariiso maadaama isagu dembi uusan lahayn oo markaasi ilmo yar uu yahay waxaa markaasi loo ducaynaya labadiisa waalid waa sida waana sida xadiidka uu sheegayo wasiqtu yusallaa calayhi wa yudcaa liwaalidayhi bilmaqfirati waalraxma yacni ilmihii sabtigaa oo soo dhacay ama dhaciska ahaa waa lagu tukanayaa oo waxaa loo ducaynaya labada waalid baa loo ducaynaya waxaa loogu ducaynaya maqfiro iyo raxma loogu ducaynaya marka ducadaas ayaa nabi maxamed ka sugan calayhi salaatu wassalaam takbiirta afraad yani markaasi waa lagaga baxaya culimada qaar waxay yidhahdaan yani wax yar buu aamusayaa mar labaad usii ducaynaya maydki uusii ducaynaya culimada qaarka waxay leeyihiin yani markaasi takbiirta afraad markuu takbiirto wuu ka baxaya wuxuu ohanaya sheekh ibn baz raximah llahu tacaala lam yahbut bidalika bal yukabir uma yaskut qaliila uma yusalli bacda raabica yani intaa wax ka dambeeya ma uu jiro markuu takbiirto midda afraad wax yar buu aamusayaa kadibna yani salaadii wuu ka baxaya marka laba salaamo naqsi waa midda caadigaa wey ama hal salaamo naqsi hal salaamo naqsi way sugan tahay sida caadigo la yaqaano waa laba salaam naqsi wey laakiin in hal salaam naqsi lagaga baxana waxa weeyaan ayadna waa saabit weyan toban saxaabid ay ka sugan tahay waxay culimadu is weydiiyaan gacmaha korma loo qaadaya mise looma qaadayo afarta takbiirood gacmaha korma loo qaadaya mise looma qaadayo midda hore iyadu waa bil itifaaq midda hore iyadu waa bil itifaaq marka la xiranayo allahu akbarta hore in gacmaha sare loo qaadayo laakiin kuwa dambe bay isu khilaafsan yahin culimadu waxaa laga soo wariyey ibnu cabbaas iyo ibnu cumar radi allahu canhuma labaduba inay markaa sare u qaadi jireen xaafid ibn xajar raximah llahu tacala wuxuu ohanaya waqad saxa can ibni cabaasin anahu kaana yarfacu yadayhi fi takbiiraati ljanaasa waxaana soo wariyey saciid ibn mansuur baa soo wariyey kadalika wuxuu soo aroriyey imam bukhaari wuxuu yihi ana cabdullahi ibni cumar kaana yarfacu yadayhi fi kuli takbiiratin cala janaasa cabdullahi ibni cumar yani takbiir kastaba gacmaha kor buu qaadi jiray markuu ku tukanayo janaazada marka culimada qaar waxay leeyihiin maadaama arrinkan oo kale aan ijtihaad aan loo samayn karin oo cibaado uu yahay waa marfuucun xukman weeyaan mawquuf ha ahaado markaa ficil ayagu ay sameeyeen ha noqdo laakiin xukunka uu qaadanayo waa xadiis marfuuc oo kale marka gacmihii in kor loo qaado waa sunno culimada qaarna waxay leeyihiin labadaas saxaabi ayuun bay ku kooban tahay nabi maxamed maadaama aysan ka sugnayn calayhi salaatu wasalaam asas waxaa weeye inaan gacmihii kor loo qaaday marka waa masala markaasi labadaa qowl ay culimadu ka leeyihiin sheekh ibnu cusaymiin raximah llahu tacala wuxuu ohanaya saxa cali ibni cumar mawquufan walahu xukmu rafci liana milahu laa yahbutu bilijtihaad yani ibni cumar waxaa ka asaxay walow mawquufba ha ku noqoteen yani markaasi laakiin xukumka uu leey waa xukmu rafci maxaa yeelay arrinka noocaas oo kale ah maadaama cibaado uu yahay wax ijtihaad marka lagu samayn karo maaha kadalika ibnu baas raximah llahu tacala sidaasi lamid ah ayuu markaasna tilmaamay janaazadii haddii mar lagu tukaday waxay noqonaysaa in la qaado in la qaado ayay noqonaysaa oo markaa loo qaado qabrigii in loo qaado fadl baa kusoo arooray in loo raaco markaa janaazadii qabrigii in loo raaco oo nabigu wuxuu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiiskan soo tilmaanay man kharaja ma maca janaazati min beytiha wa sallaa calayha uma tabicaha yacni qofka janaazadii gurigeedii kasoo raaca oo ku tukada sii raaca ilaa laga aasayo kaana lahu qiraataan wuxuu leeyahay qofkaas laba qiraad ajru kuli qiraadi mitli uxud yani qiraad kastaba wuxuu la mid yahay uxud oo kale waman sallaa calayha uma rajac qofka ku tukadaa oo iska noqdaa kaana lahu mitlu uxud marka waxaa lagu helayaa laba qiraad oo ajar ah salaadii iyo markaa raacitaanka waana xuquuqda laisku leeyahay qofka muslimka ah qofka kaleo muslimka xuquuqda kule waxaa kamid ah inuu raaco markaa janaazadiisa xuquuqda laisku leeyahay ayay kamid tahay waa in lala degdegaa janaazadaas sida nabigu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam asricuu biljanaaza fain taku saalixatan fakhayrun tuqadimuunaha ilayh yani la degdega janaazadii hadday tahay mid wanaagsan yani markaasi khayr baad marka uhorumarinaysaan hadday tahay mid xunna shar baad markaasi iska dejinaysaan marka janaazadii waa in lala degdegaa sida sunaha waxaa weeyaan janaazada in markaasi garbaha lagu qaado wey sida sunada ah oo nebi maxamed ku sugan calayhi salaatu wasalaam waa in garbaha lagu qaado culimada qaar waxay yidhaahdeen in markaa lagu qaado gawaari lagu qaado waa min albidac bidcooyinkay ka mid tahay waana taqliid bilkufaar waa gaalada la qalidanayo weeyaan laakiin waxay ka soo reebeen haddii masaafadu fog tahay oo markaa qabuurihii ay fog yihiin oo in garbaha lagu qaado aysan markaa suurtoobaynin xaalka noocaas oo kale in markaa gaadida raaco basi kuma sugna ayay markaa culimadu yidhaahayeen laakiin asalku waxa weya haddii la heli karo yani markaasi waa in lagu qaadaa garbaha oo haddii markaa xabaaluhu ay dhow yihiin oo kale marka la tago yani xabaalihii iyo qabuurtii marka la tago oo qabuurtii la geeyo yani markaasi qabriga marka la qodayo laba qaabba waa soo arortay marka la qodo in loo sameeyo dhexda yani markaas in shiqi looga sameeyo iyo in loo sameeyo laxdi magaalada madiina laba nin baa joogay oo midna yani xabaasha wuxuu u samayn jiray laxdi luxus buu usamayn jiray midna wuxuu u samayn jiray shaqi oo dhexdu ka jeexi jiray marka labada inay banaan yihiin baa laga qaadanaya laakiin nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam alluxdu lana washiku likayrina laxdiga annagaa leh shiqiga dhexda laga jeexayana kayrkeen baa leh marka waxaa fiican labaduba labadooda waxaa fiican marka laxdu ayaa markaa fiican marka la tago markaa qubuurtii maydkii yani markaa qabriga la geeyo oo la aaso waxaa sunno ah in markaa la sugo oo markiiba aan laga yaacay markii aan laga yaacay dad badan waxaa caado u ah marki saa ciidda loogu rogo in la kala carmo laakiin sida sunnaha waxaa weeyaan in markaa la sugo nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu dhameeyo wuxuu odhan jiray istakfiruu liakhiikum fa inahu alana yus'al walaalkiin dambi dhaaf u weydiiya was'alu lahu tasbiit ilahay inuu ku suga jawaabta saxdaan ah ilahay u weydiiya fa inahu alana yus'al haddaa su-aashii lagu bilaabayaay markaasaa su-aasha lagu bilaabaya marka waa in la yidhahdaa allahuma habithu bilqawli saabit allahuma kfirhu allahuma kfir lahu warxamhu allahuma habithu bilqawli saabit waa in la yidhahdaa waa in loo duceeyaa oo loogu duceeyaa markaasi jawaabta saxdaa marka inuu ilahay ku sugo yusabit llahu aladiina aamanuu bilqawli saabit fi lxayaati dunya wa fi laakhira ilahay wuxuu ku sugaa yani markaasi mu'miniinta qawlka saabitka ah adduunya aakharaba wa yudilu llahu aalimiin ilahay wuxuu lumiyaa aalimiinta waxaa markaasi bidco ah dadka qaarkood waxay sameeyaan oo ah talqiinka waxa la talqiin oo inta marka lacag fadhiisto qabrigii marka la aaso in la yidhaha fulaan ibnu fulaan hebelkii in hebel ahaayo yani markaasi malaa-ig baa ku imaanaysa waxaasay ku weydiinayaan saa ugu jawaab hadday ku yidhaahdaan man rabbuk waxaad dhadaa rabbi allah hadday ku yidhaahdaan maa diinuk waxaad dhadaa diini alislaam hadday ku weydiiyaan man nabiyuk waxaad dhadaa nabiy muxamed calayhi salaatu wasalaam lakin arrinkaasi waa bidco arrinkaasi waa bidco nabi maxamedna kama sugna calayhi salaatu wasalaam nabiguna wuxuu inoo sheegay kula muxdathatin bidca wa kula bidcatin dalaala bidco kastaba waa baadi weeyaan talqiinta la yaqaano waa midii aan tilmaanay markay qofku nafta ka baxayso in markaasi la yidhaahdo dheh laa ilaaha ila allah markaas weya taasaa saxa laakiin middan markii la aaso waxaa lagu akrinayo yani markaa qofkan war kama hayo marka sunaduna yani waxaa weeyaan inaan waxba lagu akrinin oo loo duceeyo marka loo duceeyana in markaa sidaa looga tago qabuuraha marka la tago in la dhex socdo qofka asagoo kabihiisista nebigu waa diiday calayhi salaatu wasalaam wuxuu nebigu arkay nin dhex soconaya qabuurihii oo kaba sita wuxuuna ku yihi yaa saaxiba sibtiyatayn wayxaka alqi sibiy sibtiyatayk yani ninkaasi kabaha sito kamaa iska bixi bu nabigu sal alay wasalam markuu arkay ninkii markuu ogaaday nabi maxamed inuu yahay calayhi salaatu wasalaam fakalacahumaa faramaa bihimaa wuu iska bixiyey kabihii kadibna wuu tuuray imaamu shawkani wuxuu yihi wa fiihi wa fii dalika daliilu calaa anahu laa yajuuzu lmashyu bayna alqubuuri binaclayn waxaa ku sugan xadiidkaas inaysan banaanayn in kabaha lala dhex socdo yani markaa qubuuraha kadalika sheekh ibnbaas wuxuu ohanaya wahada yadulu calaa karaahati almashi bayna alqubuuri binnacaal waxay tusinaysaa markaasi inay karaaho tahay in kabaha lala dhex socdo qubuuraha waxaa laga soo reebaya haddii tani ay keento oo markaa qoraxda ay kulushahay ama qodax iyo wax lamid a qof ka baqayo xaalka noocaas culimadu waxay yidhaahdeen yani markaas way u banaan tahay inuu dhex socdo janaazadaas cidda raacaysa oo qabriga u raacaysa dumarkuma jira uma catiya radi allahu canha waxay tidhi nuhiina can itibaaci janaa-is waxaa nagala reebay inaan raacno janaazada oo waxaa laga cabsi qabaa dumarku markay tagaan qubuurtii in markaa ay markaa naftooda hanan kari waayaan oo markaasi ama ay baroortaan ay ooyaan ama waxyaaba afcaal aan fiicnayn inay kasoo fulaan baa laga cabsanaya marka dumarkii uma banaana inay markaa janaazada raacaan inay janaazada raacaan uma banaan nuhiina can itibaaci janaa-is janaazadii inaan raacno waa nagala reebay bay tida umu catiya radi allahu canha qabuurihii marka waxyaalo markaas ay leeyihiin baa jira iyo markaas axkaam ay leeyihiin axkaamtaas waxaa kamid ah inaan la dul fariisan qabrigii inaan qabrigii la dul fariisan oo aan laga dhigan markaasi kursi oo kale aan laga dhigan inaan qabrigii xaggiisa loo tukay wuxuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam laa tusalluu ila alqubuur walaa tijlisuu calayha ha u tukanina qubuuraha xaggooda hana dul fariisanina waa la diiday oo nabigu calayhi salaatu wasalaam arrinkaasi waa reebay wuxuu kaloo nabigu reebay calayhi salaatu wasalaam in yani qabuurtii la dhiso nabigu waa reebay in dhismo loo sameeyo nabigu waa inoo diiday calayhi salaatu wasalaam in wax laga dul dhiso masjid ama wax kale nabigu waa diiday calayhi salaatu wasalaam waxay oga warrameen yani nabiga xaadiskiisu markay aadeen ardulxabasha waxay kusoo arkeen ardulxabasha ayay oga warrameen wuxuu nabigu yihi ina ulaaika ida kaana fiihim arajulu saalix banow calaa qabrihi masjidan yani kuwaas marka ay ka warrameen kuwaasi marka uu nin wanaagsan ka ka dhinto qabrigiisa waxay ka dul dhisaan masjid sawirayda markaa ka sameeyeen halkaas sawiro ayay ku sawiraan ulaaika shilaabu lkhalqi cinda allahi yawma alqiyaama kuwaasi waa kuwa khalqiga yani khalqiga ilahay kuwa ugu shaka badan wey maalinta qiyaamo marka qofka qabri dhisaya ama wax ka dul dhisaya wuxuu ka mid yahay shiraaru khalqi illahi khalqiga ilahay kuwa ugu sharta badan leh ayuu ka mid yahay marka qofku waa inuu iska ilaaliyaa nambar lagu qoro iyo markaasi wax laga dulliso waxaasoo dhan wax banaan maaha waxay culimadu kasoo reebeen in la calaamarin karo bimacnaa yani qori oo kale in markaasi ama dhagax oo kale wax markaa calaamad u noqda oo si markaa qofku u aqoonsado inuu yahay qabrigii hebel oo kale calaamad gaara waa u samaysan karaa markaasi calaamad gaar ah dhagax si gaara markaa u taagan oo kale qori oo kale wax noocaas oo kale calaamadaas waxay dha culimadu basi kuma sugna inuu markaa u samayso laakiin dhisme in la dhiso yani markaasi waa la diiday in laga dul dhiso iyo asaga in la dhiso labaduba waa la diiday waxaa koo nabigu loo diiday calayhi salaatu wasalaam qabuurahaasi in markaasi loo safro in xaggooda lasoo aado loo safro nabigu waa iloo diiday calayhi salaatu wasalaam laa tushaddu rixaalu ila ila alaaati masaajid bimacnaa alaabta looma xurxurto oo looma markaa safar looguma qasto ilaa saddex masjid mooyaane bimacnaa qofka isaga cibaado doon ah saddex masjid baa loo ogolyahay inuu usafro maxay yihiin waa masjid alaqsa iyo masjid alxaraam iyo masjid nabiy calayhi salaatu wasalaam saddexdaa waxaan ahayn qofku inuu usafro isagoo cibaado doona nabigu waa inoo diida calayhi salaatu wasalaam marka dadka qaarkood waxyaalaha ay sameeyaan oo yani markaasi ay leeyihiin waxaan xusaynaa awoweyaan waxaan xusaynaa aabbayaal waxaan xusaynaa yani markaa dad horoo dhintay oo markaas xus loo samaynayo wakti loo ballamayo waa bidac nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay bidca kasta inay tahay baadi baadi kastana wa kullu dalaalatin fi naar naarta ayay markaas sababaysaa oo naarta markaasi qofka ayuu ku gelayaa qofkii marka lasoo aaso waxaan kusoo khatimaynaa atacziya in qofkii markaa laga dhintay loo tacziyeeyo tacziyada macnuu waxa weeya qofka in la sibirsiiyo qofkii laga dhintay oo qofkiisa halkaa uu ku baxay in marka la sibirsiiyo waxaana nabi maxamed ka sugna calayhi salaatu wasalaam yani markaasi dikri mashruuca in qofkaa lagu yidhaahdo ina lilahi man akhad وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فاصبر واحتسب يعني إن لله ما أخذ إله بالي وحن وقاتل قف وحل ورنيا إله بالي عند مركز وقاتل أسجع عليه وحن وبحنا يرى أسجع عليه مركز وأسجع عليه وكل شيء عنده بأجل مسمى شيء كسر لا أكيس وقت بولاه وقتي أي ليه وقتي هذه اللي جارنا ما تدعيه ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها وكل شيء عنده بأجل مسمى فاصبر واحتسب اسكسر يعني مركع فيه إلهنا أكل كسب قفض مركع سبع كسبرا وإلهي أكل كسبا إلهي وحسيني أبا القدوي والحديث صحيحة حديث القدسي على الله وعورنا يعني أدون كيغا يعني مركع فيه markaan ka qaato kii uu jeclaa addoon addoommada ka mid a haddii aan ka qaato kii uu jeclaa oo kadibna saa uu ku sabro abaalgud kale ma siinayo ila aljanna waa xadiis saxiixa weeyaan marka waa abaalgud weyn weeyaan yani qofka musiibada ku dhacdo inuu ku sabro ilaahna ajir uu kaga sugo yani markaasi waa arrin weyn ilaahna wuxuu ugu abaalgudayaa yani markaasi abaalgudkaas weyn ugu abaalgudayaa marka qofka waa in sidaa lagu yidhahda oo la sabirsiiyaa dad badan waxaa caado u ah in markaasi marka qofka uu dhinto in gurigiisi la yimaado oo xoolo markaa lagu qalo oo cunto lagu cuno oo dad markaa lasugu yeero arrimaha noocaasa waa bidco sida markaa saxaabadu ay tilmaameen yadiid ibna cabdillaahi albajali saxaabigii la odhan jiray wuxuu leeyahay arrinka noocaasa waxaan ku tirin jirnay inuu yahay min anniyaaxa niyaaxadii nabigu uu diiday iyo baroortii nabigu uu diiday oo reebay inay tahay ayaan ku tirin jirnay in laisugu yimaado baydka iyo guriga maydka oo xoro lagu cuno taasaan ku tirin jirnay marka waa arrin markaa bidcaa weeyaan nebi maxamedna kama sugna calayhi salaatu wasalaam waxaa nebi maxamed ka sugan waxa weeyaan dadkii laga dhintay in wax loo geeyo in wax loo geeyo oo nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabigii la odhan jiray jacfar ibn abi taalib markii uu dhintay wuxuu nebigu ku yidhi isnacuu liali jacfar tacaaman u sameeya reer jacfar cunto u sameeya faqad ataahumaa yushkiluhum waxaa u yimid wax mashquuliya oo markuu saxaabigaa dhintay weeyaan marka ayagii baa wax loo geynayaa xaafadii jaarka ahaa qaraabadii ayaa wax u keenaya laakiin ayagii inta guri laisugu yimaado in la xolo soo qala oo markaa miyi magaalanta lasaga yimaado halkaa maalmo wax lagu cuno arrinka noocaasa waa bidco xoolaha marka halkaa lagu qalayna wax banaan maahan in laga qayb qaatana maahan intaasaan odhan lahaa kolley mawduuca mawduuc ballaaran يعني مركز لكن انت ايام كسود ودبيني هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
ايها الاخوه والاخوات والى ان نلتقي في محاضرات علميه اخرى قادمه.
تقبلوا تحيات اخوانكم في منهج اونلاين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.